darsigii labaad ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd darsigan darsigii ka horreeyey waxaan uga soo hadalnay qisadii nebi ibraahim calayhi asalaatu wassalaam iyo imaanshihiisii markii ugu horreysay uu yimid maka isagoo keenay oo halkaa dejiyey xaaskiisii haajar iyo wiilkii ay u dhashay oo ismaaciil ahaa waxaan ka soo sheekaynay qisadii markii uu meesha keenay iyo sidii uu uga tegey iyo sida ilaahay ugu sahlay oo ugu sakhiray ummada meeshii la dega haajar la dega sidaasna ay ku noqotay maka degaan ay ku noqotay waxaan kaloo ka soo sheekaynay markii ismaaciil calayhi asalaatu wassalaam uu gaaray adeeggii uu gaaray ahlu taariikhdu waxay ku sheegaan saddex iyo toban sano ilaa afar iyo toban sano meelahaas markuu gaaray ayaa la amray nebi ibraahim calayhi asalaatu wassalaam inuu gowraco amarkii si wanaagsan ayuu uga soo baxay nebi ibraahim isaga iyo wiilkiisuba si wanaagsan ayay uga soo baxeen darsigan meeshii ayaan kasii wadaynaa qisadii nebi ismaaciil nebi ismaaciil calayhi asalaatu wassalaam maka ayuu ku barbaaray luqadii carabiga ayuu ka bartay qoladii reer jurham oo meesha wax ka soo degtay kadibna ayaga ayuu ka guursaday muddo kadib ibraahim calayhi asalaatu wassalaam waxaan soo sheegnay inuu mar kastaba uu imaan jiray maka isagoo soo booqanaya reerkiisa soo booqanaya inuu imaan jiray marka siyaarooyinkii ama booqashooyinkii uu ku imaan jiray mid ka mid ah ayuu ku yimid wuxuu maka yimid isagoon ismaaciil joogin xaaskii ismaaciil ayuu u yimid iyadoon garanayn markaasuu wuxuu yidhi ismaaciil xaggee jira markaasi waxay tiri wuxuu ku maqan yahay oo noo doonay tacaam yacni cunto ayuu noogu maqan yahay cuntaduna sidaan uma sahlanayna waxaa laga yaabaa in loo baxo ugaarsi loo baxo dhul shal la aado oo waxaa laga yaabaa in maalmo badan lagu maqnaado kadib wuxuu waraystay nebi ibraahim calayhi salaatu wassalaam bal noloshoodu sida ay tahay markaasi waxay tiri waxaan ku sugannahay tiri shar iyo dhibaato ayaan ku sugannahay xaalad aad iyo aad u daran baan ku sugannahay aad iyo aad bay u sheegat nebi ibraahim wuxuu ku yidhi haddii zawjkaagu yimaado igu salaan waxaana ku tiraahdaa xatabadda albaabkiisa ha bedelo albaabka guriga xatabadiisa waa meesha u hoosaysa oo albaabka uu qabsado ha bedelo ayuu ku yidhi wuuna iska tegey waxaa soo noqday ismaaciil ismaaciil markuu soo noqday wuxuu dareemay in ay dad yimaadeen ayuu dareemay siduu ku dareemaba markaasuu wuxuu ku yidhi wax dada miyaa idin yimid markaasi waxay tihi nacam waxaa noo yimid nin oday ah oo saas saas sifadiisu sidaa taha noo yimid wuuna kaa weydiiyey waxaana u sheegnay inaad maqan tahay wuxuu kaloona weydiiyey bal nolosheennu sida ay tahay waxaan u sheegay inaan ku sugannahay dhibaato iyo shiddo aan ku sugannahay ayaan u sheegay markaasuu wuxuu yidhi wax fariina ma reeba markaasi waxay tiri waa reebay oo wuxuu yidhi waxa uu amray inaan horta kugu salaamo wuxuuna kaloo yidhi bedel albaabka gurigaaga xatabadiisa bedel ayuu ku ismaaciil wuxuu yidhi ninkaasi wuxuu ahaa aabbahay buu ahaa buu yidhi wuxuuna i amray inaan ku furo orod gurigiinnii iska aad sidaas ayuu ku furay marka furiinkan uu ismaaciil furay awalan horta waa amar aabbihiis oo nebiya ka yimid nebina hadalkiisa lama celiyo amarkiisa waa in la qaata sababta marka ibraahim uu amray inuu furo waa dareemi kartaa qof ilaahay dejiyey beydkiisii agtiisa dejiyey nebi ilaahay uga dhigay zawj uga dhigay soddon geed uu nebi ibraahim yahay oon hal marna ilaahay ku shukrin ee sheegasho u sheegatay nin aysan garanayn xataa cid uu yahay aysan garanayn dhibaatadeedii u bandhigto u sheegatay qofkaas inaysan nebi xaaskiisi ismaaciil inaysan munaasab u ahayn waa iska muuqataa ismaaciil gabar kale ayuu guursaday oo isla reer jurhumkii ah muddo kadib ayaa ibraahim yimid sidii oo kale mar labaad yimid ismaaciiloo maqan ilaahay maqaadiyartiis ayuu kusoo aaday wuxuu weydiiyey ismaaciil ay tiri ismaaciil waa noo maqan yahay wuxuu noogu maqan yahay cuntuu noo raadiyey noloshiina ka warrama ayuu yidhi waxay tiri khayr iyo waasicnimo ayaan ku suganna ilaahay bay ammaantay noloshoodana waa ammaantay markaasu wuxuu ku yidhi cuntadiinnu maxay tahay markaasi waxay tiri cuntadeennu waa hilib cabitaankiinnu muxuu yahay ayuu weydi waxay tiri biyaha zamzam ayaan cabna markaas ayuu ilaahay u baryo wuxuu yidhi allaahuma baarik lahum fi laxmi walmaa ilaahow hilibka iyo biyaha u barakee ilaahay ducadii ibraahim wuu ajiibay oo waxaa yacni laga dhigay maka qof kasta oo xaj iyo cumro gudanahaya haddii wax qaladii ay ku yimaadaan oo naqsiya ay ku yimaadaan xajkii iyo cumradii waxaa lagu waajib yeela qofkaas inuu dhiig daadiyo sidaas ayaan maka marnaba uga faaruqin hilibka uga faaruq biyihii zamzamkana hadda ilaahay waaba barakeeyo caalamka meel aysan gaarin ma leh nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi meel looga noolaan karo biyo iyo hilib looga noolaan karo oon maka ahayn ma jiro ibraahim markii uu duceeyey ayuu wuxuu yidhi haddii zawjkaagu yimaado igu salaan waxaadna amartaa inuu inuu sugo oo adkeeyo albaabkiisa xatabadiisa inuu adkeeyo ismaaciil markuu yimid buu weydiiyo wuxuu yidhi cidima idiin timid markaasi waxay tiri waxaa noo yimid nin odaya oo hay-ad wanaagsan leh ayaa noo yimid wayna ammaan wuxuu i weydiiyey bal nolosheennu sida ay tahay waxaan u sheegay inaan khayr ku sugannahay wuxuu yidhi ismaaciil wax farriina ma reeba waxay tiri wuu reebayoo wuxuu yidhi igu salaan wuxuuna ku amrayaa inaad adkaysid albaabkaaga xatabadiisa inaad adkaysid wuxuu yidhi wuxuu ahaa buu yidhi ninkaasi aabbahay buu ahaa xatabadda uu sheegayaana waa adiga wuxuuna i amray inaan ku haysto ayuu i amray mar saddexaad oo uu yimid markaas ayay isheleen nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo ismaaciil ismaaciil oo geed zamzamka agtiisa ku yaal hooskiisa fadhiya oo gabuunkiisii afaysanhaya ayuu u yimid markuu arkay ayuu u istaagay halkii ayay maaragta xabadka xabadka isku saareen sida waalid iyo wiil kala maqnaa siday isye yeeli lahaayeen ba is yeeleen kadibna wuxuu u sheegay ilaahay inuu amray inuu meeshaan meel yaroo buura oo zamzamka agteeda ilaahay inuu amray inuu halkaa ka dhiso beyt uu ka dhiso halkaas ayay marka ka dhiseen waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciil halkaas ayay kacbadii ka dhiseen kacbaduna waxay ahayd gurigii ugu horreeyey oo dhulka laga dhisay oo cibaado loo dhisay ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakkata mubaarakan ayaa ilaahay yidhi kadibna waxaa ku xigay beytulmaqdis ayaa ku xigay oo uu dhisay yacquub calayhi salaam labadoodana waxaa u dhexaysay afartan sano ayaa u dhexaysay beytka arrintiisii ama kacbada arrinteeda nebi ismaaciil ayaa tawallin jiray oo maamuli jiray ilaa uu ka dhintay waxaa la sheegaa inuu ku dhintay boqol iyo soddon iyo toban sano inuu ku dhintay kadibna wiilashiisi ayaa la wareegay arrintii beytka la wareegay muddo kadib wiilashii nebi ismaaciil awowgood oo madaad ibnu camri la dhihi jiray ayaa arrintii kala wareegay oo reer jurham ahaa sidaas ayay kacbadii waxay gacanta ugu gashay nimankii la odhan jiray jurhamiyiinta ayay gacanta ugu gashay muddo dheer ilmihii nebi ismaaciilna waxay noqdeen qabaa'il fara badan oo adduunkaas iyo dhulalkaas ayay ku kala tageen nimankii jurhamiyiintaas siday u hayeen maka arrinteeda u haysteen oo maka u xukumayeen oo beydka u hayeen muddo kadib waxay sameeyeen nimankii dulmi badan ayay sameeyeen dadkii kacbada soo aadahay ayay dulmiyeen xoolihii kacbada ayay bannaysteen dhibaatooyin iyo fisqi badan ayay sameeyeen ayaga ilaahay wuxuu ku salladay qolo kale oo la odhan jiray khusaaca la odhan jiray oo ah qabiilo kale oo iyaduna yaman kas- ka timid oo iyaduna soo degtay maka iyo agaarkeeda soo degtay qoladaas ayaa ka xumaatay sida nimankan jurhamiyiinta beydka ay yeelahayaan kacbadii ay yeelahayaan dagaal bay ku qaadeen way ka qixiyeen maka oo waxay ku celiyeen halkii asalba ay ka yimaadeen oo yaman ayay ku celiyeen nimankii jurhamiyiinta markay kacbada ka qaxayeen ayay waxay sameeyeen ceelkii zamzamka way awdeen way duugeen kacbada wixii yaalay oo dahab ahaa oo loo soo hadiyeyn jiray ayay ceelka inta geliyeen ayay ceelkiina duugeen wayna qariyeen meel meel uu meel si aan loo garan iyagoo isleh waa usoo noqon doontaan markaas ayaad la bixi doontaan waxa dahab oo meesha aad ku qariseen laakiin tii ma dhicin nimankii khusaaci nimankii khusaaca ayaa meeshii maaragta si xoog u qabsaday muddo waxaa la sheegay ilaa saddex boqol oo sano inay iyagu haysteen ilmihii nebi ismaaciil gacantooda kuma soo noqon gurigii ilaa uu ka yimaado nin la odhan jiray qusay ibnu kilaab oo ah awowga shanaad oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga abtirsigiisu waa moxamed ibni cabdillaah ibni cabdilmuطalib ibni haashim ibni cabdimanaaf ibni qusay marka awowgaas shanaad oo asagu shaam ku barbaaray waxaa la yidhi e, aab- agoon buu ahaa hooyadiis baa nin kala guursatay ninkiibaa halkaas iyo shaam la aaday isagoo nin dhalinyara ayuu soo noqday marka qusay magaalada maka ayuu ku soo noqday nimankii khusaaciyiinta ahaa ninkii odaga u ahaa oo maka xukumay ayuu gabar ka guursaday marka wuxuu bilaabay qusay bal qabaa'ilkii quraysheed oo kala tagsana inuu soo araruuriyo oo isku soo duma ayuu bilaabay ninkii uu gabadha ka guursado soddonkiisaha waxaa la odhan jiray xaliil ibni xabash ayaa la- ayaa la odhan jiray markii uu uu sii dhimanayay ayuu wuxuu u dardaarmay maamulkii beydka ama kacbada gabarh u dhalay ayuu yidhi ayadaa ka mas-uula gabadhii maadaama qof dumar ay tahay wuxuu wakiil uga dhigay nin la odhan jiray abuukabshaan la odhan jiray oo reer Khu- reer khusaaca abu abuukabshaan ayuu uga dhigay gabadha wixii adaa ka wakiila maamulka adaa u haynaya sidii ayuu ku dhintay odaygii ku dhintay beydkiina gabadhaasi kusoo wareegay ninkaasaana wakiil uga ahaa ninkii la odhan jiray qusay ibnu kilaab oo nebiga awowgiisa ahaa ayaa wuxuu arkay fursad helay oo ah ninkii abuukabshaan ahaa oo mindhaa khamraysan ayuu yidhi warniyow iga gad maamulkan iyo mas-uuliyaddan ahaysi igu wareeji wuxuu uga gatay baa la yidhi hal sibraar oo khamri ah ayuu uga gatay ninkiina saasuu raalli ku noqon qoladii khusaaca markay maqleen arrinkii maqleen beecaas raalli kuma noqon aad bay uga xumaadeen qusayina wuxuu yidhi anuu beed waa gatay dagaal ayaa dhex maray reer khusaaca iyo qusay oo quraysh wata ayaa dagaal dhex maray dagaalkiina waxaa ku guulaystay qusay oo quraysh wata ayaa ku guulaystay nimankii reer khusaaca sidaas ayuu maka uga saaray quraysh ayuu soo dejiyey magaalada maka magaaladii maka wuu qayqaybiyey marka dhulkeeda wuu qaybiyey laf kasta oo quraysh ka mid a meel ayuu dejiyey ribaac le ayuu u qaybiyey qaybqaybba u qaybiyey markuu dejiyey oo magaaladii uu soo dejiyey qabaa'ilkii quraysheed oo isku soo aruuriyey ayuu wuxuu u dhisay guri la odhan jiray daaru nadwa oo ah meesha ay guriga ay ku shiraan kacbada agteeda ayuu ka dhisay xagga kacbada albaabkeeda u jeeday waa meesha ay ku shiraan waa meesha go'aamada lagu gaaro waa waa meesha gabadhii qaangaarta la keeno oo la yidhahdo gabadha waa qaangaartay oo guur loo soo bandhigo marka la guursanahayana meeshaas ayaa lagu bixin jiray marka dagaal la aadahay halkaas ayaa laga qaadi jiray daaru nadwa ayaa la odhan jiray ilaa xataa islaamku wuu soo gaaray ilaa xataa bacda alislaam way jirtay daaru nadwa macruuf bay ahayd ninkii marka qusay ahaa maadaama uu meeshii maka gacanta ku dhigay qurayshin uu maaragta jamciyey wuxuu noqday nin aad iyo aad u qiimo badan oo u sharaf badan oo aad iyo aad qurayshi u weynaysa ayuu noqday oo hadalkiisii uu noqday sidii sharci lagu dhaqmo oo kaleeto wuxuu isku haystay shan jago ayuu isku haystay oo ay ka mid tahay guriga daaru nadwa inuu asagu madax ka yahay oo aan shirka la furi karin asaga la-aantiis wuxuu haystay midda labaad oo ah calan dagaal haddii la qaadahayo waa inaa asagu guntaa calankaas wuxuu kaloo haystay kacbada furaheeda isaga hayay oo cidduu rabana u furahaya cidduu rabana u diidi jiray wuxuu kaloo haystay waxaa la yidhaha siqaayat alxujaaj xujaajta markay xajka u yimaadaan waraabinta waxay samayn jireen biyo ma biyo lagu macaaneeyo timir iyo zabiib ayaa la siin jiray xujayada lagu waraabin jiray maadaama ceelkii zamzam uu duugan yahay sidii nimankii julhamiinta u duugeen ilaa iyo uu ka yimaado nebiga awowgiis oo cabdulmualib sidaas ayuu u duugnaa marka biyaha iyo xujayada la waraabiya siqaayadana isagaa madax ka ahaa waxay kaloo madax ka ahaa martiqaadidda xujayada la martiqaado la odhan jiray rifaada la odhan jiray oo marka khubzi iyo hilib iyo waxbaa loo samayn jiray xujayda maadaama ay yihiin yacni duyuuftii ilaahay marka wuxuu lacag ku falad yeelay dadka reer quraysh nin kastoo quraysh ayuu lacag ka qaadi jiray sida xujayda loo quudiyo oo loo martigeliyo marka manaasibtaas oo dhan isaga isku haystay waxaa jirtay yacni jagooyin kale ama howlo kale oo qabaa'ilka kale ay ay quraysheed ay kala lahaayeen ayaa jirtay oo iyaduna tartiibkaasay kala lahaayeen waxaa ka mid ah qole waxay madax ka ahayd la odhan jiray bani jumax la odhan jiray waxay madax ka ahaayeen oo iyagu iska lahaayeen qoryaha wax lagu qaybsado aslaamta la yidhaahdo oo wax lagu qaybsado oo sanamka agtiisa markii inta lala tago haddii wax laisku qabto lagu kala baxo nimankaas ayaa madax ka ahaa oo sanamka asnaamta agtooda la geenaya halkaas ayaa qorituurka lagu samaynaya taasna lagu kala baxaya bani jumax niman la yidhahdo iska lahaa niman la yidhaahdo bani saham waxay iska lahaayeen qurbaanka iyo nuduurta ama sharadka loo sharto asnaamta waxyaabaha loo sharto ama qurbaanka loo bixinayo iyagaa maamuli jiray sidoo kale waxay maamuli jireen dadka ayay heshiisiin jireen markii la isqabsado oo wax laisku qabsado ayagaa suluxa iyagaa ku qaybsanaa shuurada iyo guurtida iyo odayaasha reer bani asad baa iska lahaa wixii ku saabsan diyo iyo qaaraan waxaa iska lahaa banu taym nimanka la yidhahdo waa nimanka abubakr sidiiq uu ka dhashay calanka cidda nimanka qaada oo iyaga calanka loo dhiibo waxaa la odhan jira waa banu umaya waa abu sufyaan nimankaas weeye abu sufyaan iyo rag ciddo kasoo jeeda weeye mucaskarka ama ciidanka nimanka ciidanka habeeya oo fardaha hogaamiya waxay ahaayeen bani makhzuum niman la yidhahdo safiirnimada iyo markii qolo kale la soo hadlayo ama war la geynayo waxaa iska lahaa banu cadiy waa qolada cumar ibnu khataab uu kasoo jeedo marka manaasibtaas ayay kala lahaayeen xagga markaan usoo noqonno xagga diimahu ay diinta ay haysteen quraysh carabta badankooda ku noolaa jasiiradda waxay haysteen diinta nebi ismaaciil oo iyaduna diinta nebi ibraahim ahayd ayay haysteen towxiidka ayay haysteen ilaahay keligiis ayay caabudi jireen ilaa uu yimid nin la odhan jiray camar ibnu laxay oo ka mid ahaa qoladii khusaaca ahaa madaxna u ahaa ninkaas ayaa diintii bedelay wuxuu ahaa nin ku barbaaray macruuf iyo sadaqo iyo diin jacayl ilaa dadku ay jeclaadeen oo ay u qaateen ama ka ictiqaadiyeen inuu yahay nin sheekha oo min akaabir alculamaa ka mid ah ninkaas oo sidaa loo jeclaa ayaa wuxuu aaday u safray shaam shaam markuu tegay ayuu wuxuu arkay iyagoo caabudahaya asnaam caabudahaya markaasuu weydiiye wuxuu yidhi maxay taa waxaan caabudaysaan waxay yidhahdeen waxaani waa asnaam aan caabudno waan ku roob doonnaa roobna waan ku helnaa gargaar baan ku dalabnaa waana ku helnaa markaasuu wuxuu yidhi ma isiinaysaan hal sanam oo aan dhulkii carbeed geeyo si ay u caabudaan sida u caabudaysaan si ay ugu roob doonaan sida aad ugu roob doonaysaan roob ay ku helaan markaasay waxay soo siiyeen sanam la odhan jiray hubal la odhan jiray kiibuu maka keenay kacbada dhexdeeda ayuu ayuu ka taagay markaasuu dadkii wuxuu yidhi ha la caabudo isaga ha la caabudo ayuu yidhi waxaa kaloo kutub taariikhdu sheegaan inuu ninkaasi lahaa jinni u yimaada jinnigiiba wuxuu u sheegay asnaamtii qoladii nebi nuux ay caabudi jireen oo lagu sheegay suuradda suuratu nuux lagu sheegay wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquutha wayacuuqa wanasra asnaamtaas waa tii biyuhu waa markii qoomkii la qarqiyey biyihii baa qaadoo duugay marka wuxuu u sheegay jinnigiisu inay ku duugan yihiin meesha la yidhahdo jidda inay ku duugan yihiin meeshiibuu tegey wuu la soo baxay magaalada makuu keenay qabaa'ilkii soo xajiyey ayuu midba mid u dhiibay markaasuu kala qaata asnaamtan oo caabuda ilaa qabiil kasta uu sanam yeeshay ilaa guri kasta sanam la dhex dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu furtay magaalada maka sanadkii sideedaad hijrada kacbada agagaarkiisa waxaa yaalay saddex boqol iyo lixdan sanam ayaa saa ugu hareeraysnayd nebigu markaas ayuu burburiyey bannaanka loo saaray yidhi bannaankaa lagu gubay ninka marka sidaas diintii u bedelay oo dadkii asnaamta inay caabudaan u horseeday camar ibnu laxay ayaa la odhan jiray ninkaas cuquubada marka ilaahay uu ku ciqaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan arkay buu yuu ra'aytu camar ibnu laxay waxaan arkay buu yidhi camar ibnu laxay yajuru qasabahu fi nnaar isagoo jiidahaya mindhicirkiisa isagoo naarta dhexdeeda ku jiidahaya saa ugu wareegsanahaya ayaan arkay buu yidhi sidaas marka waa ciqaabka oo barzakha oo qabriga kii aakhirana waa u dambeeya kii qiyaamaduna waa u dambeeya marka ninkaasi wuxuu u sameeyey taqaaliid iyo waxyaabo badan oo uu isagu u malaynaya inay diin yihiin ee aysan la ahayn inuu diintii la bedelay dadkuna u qaateen wuxuu u sameeyey oo ay asnaamta ay ku samayn jireen in ay ku ictikaafaan asnaamta agtooda ictikaafkaasna waxay ka dhaxleen yacni mushrikiinta ayaga ka horreysay sidii wi nebi ibraahim maa hadihi tamaathiilu alatii antum laha caakifuun nebi muuse markooti markii baddii laga soo badbaadiyey wajaawazna bibani israa'iila albaxr faatow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum marka in lagu ictikaafo asnaamta agtooda waxyaabii ay samayn jireen bay ka mid tahay waxaa ka mid a inay magan geli jireen asnaamta in ay magacooda u yeeran jireen ku dhawaaqi jireen inay gargaar weydiisan jireen markii shidda iyo dhibaata ay ku dhacdo waxaa kaloo ka mid a inay u xajin jireen sanadkiiba mar oo ay ku dawaafi jireen oo agtooda ay isku dullayn jireen oo ku khuduuci jireen ku khushuuci jireen bal ay ku sujuudi jireen waxaa ka mid a inay ugu dhowaan jireen asnaamtaas qurbaan oo xoole ay ku gowrici jireen geel ay ku qali jireen jireen magacooda marka ay gowracayaan ay ku qali jireen magaca asnaamta ay ku gowrici jireen waa kuwa midda ilaahay qur-aanka noogu sheegay oo la xarimay dadka muslimka laga xarimay wamaa dubixa cala nusub wixii asnaam lagu gowracay walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llahi calayh wixii aan magac ilaahay lagu xusin oo lagu- loogu dhawaaqin ha cuninina wamaa hulla ligayri illaahi bih wixii ilaahay magac ilaahay keyrkiisa magaciisa loogu yeeray waxyaabaha ay ka mid tahay xaaraamta ah oo aan hilibkoodu bakhtiga la midka uu yahay waxyaabaha ay samayn jireen waxaa ka mid ah ay asnaamta agtooda ku samayn jireen in ay maalkooda qaar ka mid a ay asnaamta u khaas yeeli jireen u bixin jireen isagoo nool waxaa la odhan jiray kaas waxa iskale asnaamta iskale ee aalihada ilaahyadooda yarba iskale qur-aanka ilaahay noogu sheegay wajacaluu lillahi mima dara'a min alxarth walancaami nasiiban faqaaluu hada lillahi bizacmihim wahada lishurakaaina intaana ilaahay baa iskale intaana shurakadeenna iskale ilaahyadooda yarka waxyaabay bixin jireen waxaa ka mid ah oo asnaamta ay ay u bixin jireen waxa la yidhahdo baxiira saa'iba wasiila xaam oo ilaahay qur-aanka suurat ulmaa'ida noogu sheegay maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam hashu matalan markay dhasho toban do-ood oo ay oo oo wada dhadiga markay dhasho ama ay mataanayso ridu markay intaasoo mataano dhasho ee ratigu markuu abaahiyo hasha oo intaasoo jeer intuu abaahiyo ay dhasho ilmo maaragtay dhadig u badan ay dhasho waxaasoo dhan waxaa loo bixin jiray asnaamta ayaa loo deyn jiray waxaa la jira lamana fuulo lama korahayo waxaa iska leh ilaahiyadooda iska leh asnaamta waxay ka ictiqaasanay marka inay ilaahay u dhoweynayso oo ilaahay gaarsiinayso oo ilaahay uga shafeecayso markii la weydiiyey oo la yidhi, maxaa u caabudaysaan waxay odhan jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa ma u caabudayno ilaa inay ilaahay noo dhoweeyaan dhowaansho ilaahay noo dhoweeyaan maahan suuradda zumar ama suuratu tanziil waata ilaahay ku sheegay waladina ittakhaduu min duunihi awliyaaa kuwa shurakaa ama macbuudiin ah kuwii macbuudaad kuwa samaystay markii la yidhi maxaad u caabudaysaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa sidoo kale suuratu yunas waa ka ilaahay ku sheegay wayacbuduuna min duuni illah waxay caabudaha ilaahay ka sokay maa laa yaduruhum wax aan hadday iska daayaan cibaadadooda aan dhibayn walaa yanfacahum hadday caabudaan aan anfacayn wayaquuluuna waxay leeyihiin haaulaa'i kuwaani shufacaa'una cinda allah waa kuwii ilaahay agtiisa nooga shafeecayay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu abuuray oo koonkan isagoo abuuray dhulka abuuray isagoo arsuq way rumaysnaayeen laakiin waxay aaminsanaayeen ilaahyadan yararkaahina inay ilaahay u dhoweynayaan uga sha- uga shafeecayaan sidaa darteed bay marka ay xajiyaan waxay odhan jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak labayka ilaahu waan ku ajiibnay weeye laa shariika laka wax shariiga ma lihid ilaa shariikan shariig ma- ma ahane huwa laka isagoo adiga kuu sugnaaday tamlikuhu adigu aa milkisid wamaa malaka isagoo aan waxba milkin marka sida ayagu marka waxay ka ictiqaadsanaayeen asnaamtaasi inay ilaahay u dhoweynayso Eh, amase ayagu ay nafsad ahaan ka yar yihiin ama darajadoodu aysan gaarsiisnayn heeray ilaahay ayagu toos ula xiriiraan marka waxaan usii maraynaa makhluuqiisa ayaan usoo mar- usii maraynaa ayay oran jireen sida tafsiir ibnu catiya oo kaleeto uu tafsiirkiisa ku sheegay fakhrudiin araazi waa nin mufasiraho weyn oo tafsiirkiisa waxaa la yihahdaa mafaatiixu lghayb ama tafsiir alkabiir waddankeenna waa yaallaa oo tafsiir aad iyo aad u weyn weeye wuxuu noolaa qarnigii lixaad dhammaadkiisa iyo qarnigii toddobaad bilowgiisa ayuu ayuu dhintay lix boqol iyo lixdii waa sideed boqoloo sano ka hor markuu aayaddan fasiray wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfachum markuu fasiray ayuu wuxuu yidhi waxay samayn jireen buu yidhi ee, sa- asnaamta waxay u samaysnaayeen sidii suwarkii ambiyadii iyo dadkii ay weynayn jireen oo kaleeto masawirkoodii ayay u samaysteen ayay u samaysan jireen markaase waxayna ictiqaadi jireen oo ay oran jireen haddaan ayaga cibaadadooda ku mashquulno ayagaa ilaahay agtiisa nooga shafeecaya markaasuu intaa wuxuu ku daray wanadiiruhu fi hada zamaan arrinkaas waxaa la mida ayuu yidhi zamankan la joogo waa zamankiisii wanadiiruhu arrinkaas waxaa la mid fi hada zamani zamankan ishtigaalu kathiirin min alkhalq in badanoo dadka ka mida khalqiga ka mida waxay ku- ku mashquulidda ay ku mashquuleen bitacdiimi qab- qubuuri alakaabir dadka waaweyn oo la tacdiimiyo qubuurtooda inay weyneeyaan ayay ku mashquuleen buu yidhi cala ictiqaadi annahum idaa cadamuu qubuurahum fainahum yakuunuuna shufacaa'a lahum cinda allah iyagoo ictiqaadsan haddii ay weyneeyaan qubuurtooda inay agta ilaahay agtiisa uga shafeecahayaan ayay ka- iyagoo ictiqaad darteed ayay qubuurtooda u weyneeyaan marka kuwaasi waxay la mid yihiin buu yidhi kuwii hore l- ilaahay qur-aanka ku sheegay oo asnaamta weynayn jiray ama tamaathiisha weynayn jiray ayay la mid yihiin buu yidhi arrinkaasi marka haddaan usoo noqdo ummadda ummaddeena soomaaliyeed ee qubuuraha in la weyneeyo la tacdiimiyo ama guluwi lagu sameeyo arrin jirta weeye waa arrin jirta oo waadixa qabriga in la dhiso awliye lama diidana oo awliye ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay nebigaa sheegay qof kastoo mu'mina oo taqiya waa weli ilaahay weeye awliyadu marka waa addoommo ilaahay oo wanaagsan ayagaa loo duceeya ayaga lama baryo waxaa la diidan yahay waxa weeye guluwiga ama ku xadgudubka lagu xadgudbahay awliyadii iyo in la siiyo xuquuqda ilaahay in ayaga la siiyo baryihii ayaga la baryo ayagii gargaar la weydiisto ayagii roob la weydiisto ayagii ilmo la weydiisto qubuurtooda lagu dawaafo laga dhigo mararka qaarkood xaj sidii xajkii beytka ilaahay loogu xajinayo oo kale nin eh, ka mid ah xertii sheekh weys ka mid ahaa ayaa wuxuu ku tiriyey shicir ku tiriyey qabriga sheekh weys weys markaasuu wuxuu leeyahay ziyaaratu qabrihi xajun wasilkuhu khayru turuqillah saciidun man mashaa fiihi kama qaala rasuulullah macnaha wuxuu leeyahay qabrigii sheekh weys buu ka hadlayay markaasuu wuxuu leeyahay ziyaaratu qabrihi sheekh weys qabrigiisoo la ziyaartaa xajun xaj weeye wasilkuhu ariiqiisuna khayru turuqillah duruqyada ama ariiqyada ilaahay lagu gaaro midka ugu khayr badan weeye saciidun waxaa liimaanay man mashaa fiihi ariiqaas qofka ku socda kama qaala rasuulullah sidii rasuulka ilaahay uu yidhi rasuulka ilaahay ma oran qabriga sheekh weys baa xaj a ma oran ariiqada sheekh weys baa iyaduna ariiqyada ugu khayr badanna nebi maxamed ma oran sal allahu alayh wasalam marka waxay ka mid tahay xadgudubka hadda jira ayay ka mid tahay oo lagu sameeyo qubuuraha lagu sameeyo qubuurta in la ziyaarto lama diidana haddii sidii sharciga ahayd oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u amray ama u ziyaaran jiray loo ziyaarto lama diidana laba muraad laba qarad ama laba danood ayaana laga leeyahay uu nebigu u sheegay waa midda koobaad in loo duceeyo qubuurta ayaga loo duceeyo waa midda labaade in lagu waana qaato oo meesha maanta dadkaasi ay yaaliin in annagana lala geyn doono sidaas aan ugu waana qaadano ma aha in qubuurtii la weyneeyo ayaga la tacdiimiyo in la dhiso in la nuuradeeyo in qubada laga dul dhiso in agtooda wax lagu gowraco in lagu ictikaafo in lagu dawaafo taas ma aha waxaa la diidan waa taas in wax loo sadaqeeyo dadkii waalidka ahaa walaalihii dadkii qaraabadaha dhintay lama diidana laakiin waxaa la diidan wax weeye habka wax loo sadaqaynayo oo in qabrigii lala aado oo qabriga agtiisa wax lagu gowraco oo halkaas ma ogiyo loo maleeyo inaan meel kale aysan ku baxayn waxaa la diidan waxaa la diidan yahay waxa weeye waa waxa sharcigu uu diiday oo kutubihiina ku qoran qur-aanka ilaahay ku sheegay sunnadii nebiga axaadiisa nebiga alayhi ku sheegay nebiga alayhi salatu wasalam uu ku sheegay kutubihii fiqiga noogu qoran inaan qabri la dhisi karin inaan masjid laga dul dhisi karin inaan maaragta la nuuradayn karin inaan wax lagu gowrici karin waxyaabahaas oo dhan wixii diintu noo diiday ayaa la diidan yahay maahane dadku markii la yidhaahdo waxaasaa la diiday waxay ka waxay leeyihin waxaa la diidan yahay awliyadii baa la diiday qubuurtii in la ziyaartaa la diiday maya quraysh waxyaabahay ictiqaadsanayn waxaa ka mid ah dadka wax sheega oo kaahiniinta ama caraafiinta ama munajimiinta inay dadkaas iyagana ictiqaadsanaayeen kaahinku waxa weye dadka sheegta mustaqbalka waxa dhici doona inuu og yahay waxyaabaha qarsoona asraarta inay og yihiin ama ha kaalmaysto jinni ama asagu ha sheegto inuu og yahay caraafka la yidhahdo waxa weeye kuwa sheega waxa la xaday ciddii xaday sheega ama wixii dhumay meeshay ku dhumeen xoolihii dhumay sheega sida soomaalidu ay yidhahdaan wixii dhumay waxaa loogu tegay naag wax sheegtaa loogu tegey wixii la xaday sidoo kale naag wax sheegta ama cid wax sheegtaa loogu tegey waxaasoo dhan waa wixii laga dhaxlay gaaladii laga dhaxlay weeye waxaa ka mid a kuwa xidigaha faaliyaha ka mid a oo mustaqbalka wixii sheega kuwa dhulka xarxariiqa ramaalka kuwa dhulka xariiqa faalshowga loo yaqaan waxaasoo dhani wax bannaan in la ictiqaadiyo maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii u taga kuwaas u taga fartan fartan maalmood salaad lagama aqbalo qofkii rumeeyana wuxuu beeniyey diintii nebi maxamed lagu soo deysay sala allahu calayhi wasalam faqad kafara bima unzila calaa muxamedin sala allahu calayhi wasalam marka waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabihii laga dhaxlay ee gaaladii hore ama mushrikiintii ictiqaadaadkii laga dhaxlay ayay ka mid yihiin waxaa loo baahan yahay in laga digtoonaado oo sida diinteennu na fartay ama qubuuraha loo ziyaarta la yidhi ama dadkii dhintay ha loo tacdiimiye la yidhi intii nala faray oo naloo saamaxay inaan ku gaabsanno wixii dambe oo dib looga soo darana aan iska dayno sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed